dowladda denmark ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku celisay afar soomaali oo loo diiday sharciga magangelyada ee dalkaasi afartan ayaa waxaa muqdisho waxaa geeyey dayuurad gaara waxaana ay sheegeen in lagu wareejiyey madaxa hay-adda socdaalka soomaaliya xuseen xasan maxamuud oo ka mid ah afartan qof ee lagu celiyey soomaaliya ayaa sheegay in dowladda denmark ay u sheegtay in soomaali soomaaliya ay nabad tahay islamarkaasna ay dowladda denmark qorsheynayso inay soomaalida dib ugu celiso dalkooda xuseen xasan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho goordhoweyd iigu warramay waxaaniyow horta waddanka denmark muddo aan joognay dhalinyarana afar aan ahayn afarteena waa badnayn horta laakiin hadda afarteena nala soo celiyey waxaana waxaana noogu dhacay afartiina waa nalaku bilaabayaa waddanka denmarkna waa u tashtay soomaalidna way ku badatay qaxootiis waddankiina waa nabad laakiin waxa ay dowladihiina waxayna ugu dhaheen dowladda soomaaliya in oo waddanka nabad yahay ayay noo soo sheegeen marka saas darteed ayaa idinkana ku bilaabeynaa haddii nalikakin qaabilo waxa waaye waa dadka dhan waa safreynaa laakiin haddii nalika kin diidana dadka dhan waa sharci ayaan siinaynaa dadkii dhamaay marka hadda aan kasoo tegaayo waxay wadaysteen nagatifyo boqol kiiba siddeetan marka intaas hadda annaga haddii nala soo wadana kolley inta ka dambana waa naga soo dhowolaaday oo saa umalaynayo marka waxaanu ahayn hadda marka ugu dambeysa afar wiilashi kaleeto waa wax muqdisho u dhasho wax anigaa ka jiro saddexda kale waa hargeyso maanta aan harge aan geyno eeraboorka ilaa atina hadda eeraboorka taagan yihiin marka maalinta jimcihii aan sabdigina waxaana kasoo degnay eeraboorka habeenka laba saacana laga soo qaaday xagga diyaarad loo kalena laga soo saaray oo diyaarad khaas ah oo macnaha iyo eeraboor loo kala ah oo xataa eeraboor weyneyn aheen maalinta inta imaanina waxaan isku waxaan isku aragnay eeraboorka gaafow oo fadhiyo gaafowna waxaan dhahnay saaxib annaga shalay maanan soo saxiixin mana ogoyn shala dhibaatada waddanka naga keenta ayaana meesha naga geysay dhibaatadayaana maanta naga horreyso waddankiina waa taqaanaa gaafow annaga nimankaan sagaal bilood aan leef ku xireen muddo dheer aan xabs xabs ku jirnay nimankaan xuquuqdeena ana ka rabnaa aniyo ana dejinin waddankeena xuquuqaanu ku leenahay gaafu wuxuu yihi laba dowladood niyo waddan iskuma kiin dagaalayso marka saas darteed waxaan waxaan sameynaynaa o dhahay waa nimankan waa iska diraynaa idinkina waxa waaye waddankiina waa waa joogeysin marka gafowga aad ii sheegaysaa waa generaal gafow madaxa socdaalka soomaaliya si fiican xaggeed isku aragteen eeraboorka oo fadhiya xafiiskiisaan uu tagnay annaga iyo wad iyo dowladda nawadaba sargaalkooda waan gartay marka dayuuraddii way noqotay iyo idin waday dayuuradda nawade iyo ciidankii nawaday isla mar isla maalintiba isla xilligiiba la toban daqiiqo keliya meesha taagnayeen sidiiba horey ka laabteen wuxuuna dhahay gaafo madaxda dowladda soomaaliya ayaa amartay aniga inay masoo amrin oo dhahay madaxweynaha iyo dowladda iyo waxa dhanba go-aan waxay ku gaareen inasoo inala qaabilo diyaaradiina maanta ishil ka horna lama soo sheegin si tuugnimaan ina kusoo raray laakiin ayadoo hawada kusoo jirto hadda saaka soo socoto saakaa lasoo fasaxay inay waddanka soo degto marka wuxuu yihi saaka haddeerta ana soo degtay mar haddii lasoo fasaxay madaxda dowladda soo fasaxday ee wax kasta soo fasaxeen waxaa ku qasban oo dhaa aniga waa liiga taliyaa waa liiga madax sarreeya o dhaa dowladda iga madax sarreysana haddii soo amarto wixii la yidhaha amarkaa meesha ku fadhiya o dhaa marka madax madaxda iga sarsareysay ayaa ayaa diyaaradan inay muqdisho eeraboorka kasoo degto ee nabaddejiyo taasaa amartay madaxdiina madaxdiiana kolley ala xisaabtami karti haddaa doontaan aniga marka waajibkeedan gudanayo waan gartay waa hadal cad weeye dowladdana war baanu ka raadin doonaa marka bal waxaad iga warantaa xaaladiinu siday ahayd markaad denmark joogtay wallahi horta xaaladdeena denmark markaan joognay yani dad macnaha qaxooti weydiisana aheen oo waddanka shala rafaad waddanka uu tegey waxayna nagu dhaheen kaa waay maadaama aa shala waddankii rafaad a usoo degteen waxay nagu dhaheen maanta waddankiina nabad waayo dowladihiina madaxweyne madaxweynihiina iyo waxyaabihiina waxay noo waxay noo waxeeyeen ina waddankiina shabaab shalay iyo dhibaato a ugu tagteen maantana waddankiina laga saaray shabaabka iyo dhibaatada shalay a ugu tagteen maantana wax oo dowlad waddankiina dhibaato ka jirta ma lahan waxaa ka tegay madax sareyso waxaa tago dowlado waaweyn waxaa tagay isilkooda markii hore ma lahaynin de meel eeraboor oo ka dego d soomaaliya laakiin hadda eeraboorra ay yeelateen meel kastaa laga degi karaa saraakiil danish hadda joogto waddanka weligeedna danish muusan tegi jirin marka waxaa dhaha dadkaas buu ku nool yihiin dhinacina waa ugu noolaa karti marka nimankaas inay soo ataagaan dowladdana kuma jirtin idig wixii dowladda ku jira bisay ataagaan marka saas darteed ay waxay dhaheen anagi sharci mayna sii karno waxaana geli rabnaa doorasho darteed dadkan waxaan rabnaa inaan iska masaafurino wixii waa diidmayaas waan gartay marka markaad muqdisho timid maxaad la kulantay adugu qoyskaagii ma joogay bal duruuftaada iyo xaaladdii aad la kulantay adig iyo dhalinyaradii kula socotee tiri hadda hargeysa u gudbayaan wallahi ni horta markaan muqdisho aan kasoo degnay alxamdulilah ani horta wiil oo abtigay dhalay oo meesha joogay oo ciidanka ku jira markii kiyaan wacay kiya hadda gurigiisa kusoo degay markii noogu yimid eeraboorka baaburna oga soo qaaday wiilashii maadaama meel ay qabtaan ay la-yihiin anaga waxaan dhahay intaa meesha ka tafgeysin aniga ila jooga wiilkeena nakeena nakeen dhahay meeshii amaano wiilasha labada amaano aniga noo joogin muqdisho markii aan kasoo tegayna tilaabta aan genin qor lahaa meesha taagan marka dadkii oo yurub ka yimaadona dadka qawaaf ay ka qabaan marka saas darteed anaga warniyaan farta ku haynaa maalin kastaba alba- albaabkaas kama buuxtaa guriga u mid ha maanta waxaan tagay airport iyo maalinta labaad oo airport aan tagay ee nagu dhahe nagu soo noqo iyo maanta oo aan tagay haddana kaaw ay airportka oo wiilasha aan geeyey bes mooy hadda banaanka xataa umaan baxo khilaafta aan gediy hadda waxaan joogaa shangaani degmada shangaani khilaafta aan gediyna waa meel ciidan iyo waan dhees dowladda soomaaliya meesha kastaba qor ayaa kasoo taagay marka wadnahaan farta ku haynaa meesha jilweyn lama qabsan karo hadda waxaa laga yaabaa inaan hadda ta- dib adana magaalo kale aan waxyaabo kale aan raadiyo maxaad ka wadaa hadeetan nolosha hadeetan meeshaan lama qabsan karo waayo yani hadeetan hadiiba dadkii oo yurubta ka yimid oo oo laga oo hadeetan ay dhibaatadooda eeba tahay boqolkiiba sideetan in la dhahayo dadka isqarxiyo waa ayaga marka hadeetan waxaa laga yaabaaba inaa hadeetan ay dib aadana tahriib isi galo waayo nolosha meeshaan taalo iyo xagga iyo kaa ay iyo no- iyo nolosheeda an nafsi ahaantiisaan ku badbaadsan laha inaan magaalada u baxo oo ku qasbanaa sooma kaasi waxau ahaa xuseen xasan maxamuud mid ka mid ah afar dhallinyaro soomaaliya oo laga soo celiyey dalka denmark laguna soo dejiyey magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ee magaaladaasi goordhowdii ku warrameeyey